الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم anigoo caaqil cabdi jaamac geyr ah waxaan usoo jeedinayaa mahadnaq qurbojoogta beesha ee wixii darxumaha iyo dhibaato haysata beelaha eegaag sida ay ugu baahan yihiin u gartay wixii caafimaadkooda iyo noloshoodana dhibaato weyn intay saareen hawl badan saaray u dhisay caafimaadkii inkastoo uusan dhamayn u dhisay mahadnaq baanu usoo jeedinaynaa ilaah baa mahadle waxaa halkan isugu yimi beesha caafimaadkii madaxdii caafimaadki shaqaalahoodii odayaashii hooyooyinkii gabdhihii shaqaalaha ahaa dadka meesha isugu yimi wuxuu idiin sheegayaa oo warbixinta anigoo ka wakiil aan idiin soo jeedinayaa wixii aada u qabateen caafimaadka iyo guryihii aada dhisteen wixii ka dhiman ee baahida iminka loogu aada loogu baahan yahay baan idinka waramayaa baahidaas waxa weeye ko caafimaad haddii la sameeyo oo dhaktar la sameeyo caafimaad wuxuu baahan yahay dhakhtar wuxuu baahan yahay shaybaar buu ubaahan yahay cudurka haddii aan la ogaanin wuxuu yahay aan la ogaanin dee dawada laiska siiya wax walba waa noqon kartaa waa cunay noqon kartaa waa dawa waxba la iska cunayo waxaa loo baahan yahay in la helo dadkii cilmiga lahaa ee shaybaarka lahaa iyo qalabkii lagu baari jiray wax in la helaa loo baahan yahay iyadoo guryihii dhisan yihiin haddii dawadii la helo oo dadku dawadii ama jaaliyaduhu kusoo caawiyaan ama maamulada hareeraha jiraa soo caawiyaan dawadii dee si loo cuno lama yaqaan dawadii waxaa loo baahan yahay inay hesho cilmigii lagu cuni lahaa in la helo waxaan idinka codsanaynaa hawshii intii ka badnayd baa dhamayse inaydun caafimaadka wixii cilmiga u lahaa inaad aada kusoo talagashaan oo la helo waa qodobka labaad sideed bilood baa furaa dhakhtarku ragga dadka shaqaalaha rag iyo dumarba umulisa hadday tahay shaqaali hadday maamulihii hadday tahay daba racad baa lagu shaqeeya dadkaasu iskaa wuxuu qabso u shaqeeyaa wa waanad ka warhaysaano qof kastoo meel joogaa wuxuu wuxuu adeegayaa bulshada unbuu tabarcaad ugu yahay dad baa sugaya oo baahidiisa badan waxaanu danihiisa gaarayo aada bay u fara badan yihiin waxaanu markaa u baahannahay shaqaalahana dee sidii aada ku talagasheen shaqaalahana in loo qoro mushahaaro oo dadka intay xiisad ugu shaqeeyaan intay tabaracadu u shaqayn lahaa waa soo dhameeyeen wixii kale dee in loo qabto marka mushahaaro loo qoro oo waxa iyaga naftooda ay baahidooda ku daboolayahay inay helaan baa iyaguna loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay iskuolku waa qabiyo geyd ba cusbitaalku waa qabiyo guryuhu saaad u ogtihiin waa qabiyo waa yar yihiin geydkii sare ee la marin lahaana waa qabiyo waxa iska soo xoolaha iska soo gelaya dayactirkii wixii baahidii wixii maarta loo qabay ee laga askuri lahaad oo dhan baa soo gelaya waxaanu doonaynaa in aynu in baahida cusbitaalka in la qabyo tiro oo wixii u baahanya in loo dhameeyo wixii qabyo kaa in loo dhameeya loo baahanya haddii aydun xil iska saarteen inaad dadkaa waxu qabataan oo a xilkii aa ka soo baxdeen wixii baahiya waxaanu idiinsoo ogeysiinaynaa waxa baahi ee u haray inaad u dhamaystaan sidaasaan idin ogeysiinaynaa dee anigu hadalka intaasan kaga baxaya waana mahadsanti waxaan amusade waxaan intaan raacinayaa codsi waxaan idiin soo jeedinayaa marka qalabka la doonaya waxaa ugu horeeya matoorkii baaritaankaa lagu horeeya iyogu horeeya waxaa ugu horeeya markaa haddii aan matoorkaa la helin dee qalabkii baaritaankiisu reebi mayo waa in matoorkii la helaa waa in dhakhtarkii siduu wuxu baari lahaa iyo qalabkiisii ugu horeeya la helaa taa waxaan idinka codsanaynaa ilaa taa la helo cusbitaalkii socodkiisa waxba kuma filla waayo dawadii waa shaqeeyaa dhakhtarkii wuu shaqaynayaa intaa waa la shaqaynayaa dawadii waa la bixinaya laakin maxay tahay dawada la bixinaya cudurka laga bixinaya lama garanayo marka ina dadka wax yeeshaaba dee qabsiya sidaa aawadeed waxaanu doonaynaa matoorkii iyo dadkii cilmiga ahaa ee wax baari jiray labadaba inaanu iska helo taasaan idinka codsanaynaa waana mahadsanti assalaamu calaykum